أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda koowaad ee suuratu suuratu اlmacaarij ka mid ah suuraddan kutubta sunnada ee ama xadiidka waxaa lagu magacaabay suuratu sa'ala saa'il masaaxiftii qadiimka ahayd iyo kutubta tafsiirkana suuratu اlmacaarij ayaa loogu magacaabay suuraddan kitaabka alitqaan fi culuumi اlqur'an lilxaafid الsuyuuطi raximah اllah isagana suuraddan wuxuu sheegay in lagu magacaabay suurat lwaaqic yani suurat lwaaqic alwaaqicah ma aha suurat اlwaaqic iyo suuratu sa'ala saa'il iyo suurat اlmacaarij labadan marka suuratu sa'ala saa'il iyo suurat اlmacaarij iyada unbay gaar u tahay dabcan middan kalena aada uma badna laakiin isaga ayaa sheegay oo suuratu lwaaqic buu ku sheegay bicadaabin waaqicin taas isagoo marka uu kuwa ugu magac darayo suuratu lmacaarij waa suuratun makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waaye qiyaamaha iyay aada iyo aada uga hadlaysaa iyo cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala oo isagana qiyaamaha jiro mushrikiinta doodooda iyo xaalka insaanka iyo waxyaabahana suuraddu way ka hadlaysaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi اraxmaani اraxiim sa'ala waxaa suaalay wuxuu su-aalay saa-ilun ku su-aalay bicadaabin can cadaabin cadaab xaggii ayuu wax ka su-aalay cadaabka oo waaqicin dhacayo cadaabka oo lilkaafiriina gaaladii u sugnaaday ama lilkaafiriina cala alkaafiriina gaalada korkeeda ku dhacayo cadaabka oo laysa lahu ounan u sugnaanin isaga daaficun ku reebo oo celiyo ounan u sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa ku ka celiyo ounan u sugnaanin allihii daydilmacaariji darajaadka u saaxiibka ahaa tacruju way fuulaysaa almalaa-ikatu malaa-igtii iyo waruuxu jibriil ilayhi ilallaahi alle intii ka abay u korayaan fii yowmin maalin dhexdeed buu cadaabku dhacayaa maalinka oo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano qadarkiisa ou ahaaday sababu nusuulka marka aayadahan mufasiriintu waxay leeyihiin reer maka markii nebigu uu cadaabka ku cabsi geliyey ayaa qaarkood qaarka kale waxay ku yidhaahdeen man ahlu hada alcadaab cadaabkan waa ayo dadkiisa waliman huwa yuu u sugnaaday saluu canhu muxamedan muxamed su-aala way su-aaleen marka rasuulka sala alla ly salama aayadahan baa soo degayo sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic lilkaafiriina ay huwa lilkaafiriina waa qowlka xasanulbasri iyo qataada iyo ay sida ay ku wadaanna wa ayb marka sabab nusuulka aayaddu dad marka cadaabka diidaayo oo inkaar iyo inkirid darteed u su-aalayo oo u degdegsanayo oo su-aasha marka ay su-aalayaan oy leeyihiin cadaabkan dhacayaa yow ku dhacayaa iyo macnaheedu maba jiro waayo maba jiro ayay u jeedaan isticjaalna waa ka tahay oo haddiiba uu jiro aaway hala keeno wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin oo kale marka saa darteed baa marka bicadaabin sa'ala ayaa ba lagu tallaabiyey tadmiin baa ku jiray dhaheen mufasiriinta qaarkood oo waxaa la dimni siiyey sa'ala saa'ilun istacjala mustacjilun bicadaabin istacjala ba-a lagu gudbiyaa marka istacjala bicadaabin uu degdegsaday waayo macnaha su-aasha dhan baaba waxay tahay degdegsi waxaa su-aasha ka keenayo waa inay markaa ay degdegsanayaan marka sa'ala waxaa la dim waxaa la tadmiiniyey macnaa istacjala marka ayaa wixii istacjala lagu tallaabi jiray xarafkii ayaa iyadana lagu tallaabiyey wailaa sa'ala iyada ba-ma lagu tallaabiyay sida badan sidaa marka in la yidhaahdo oo markaa uu noqdo sa'ala saa'ilun ku degdegsadaa wuxuu degdegsaday ilaa su-aashaba degdegaa ka keenaye bicadaabin buu degdegsaday waa cadaabka oo waaqicin dhacayaba ama in tadmiinkaba laga daayo oo ba-daasi markaa laga dhiga mana bimacnaa can in laga macneeyo oo macnihii can ay keenaysay iyada loo soo caariyeysto oo markaa macnuhu ou noqdo sa'ala wuxuu su-aalay saa-ilun ku su-aalayo bicadaabin can cadaabin oo wax ka weydiiyey waayo cadaab xaggiisa cadaabka oo waaqicin mid dhacaya ah cadaabka oo shaki la-aanba dhacayo ayb lilkaafiriina cala alkaafiriina gaalada korkooda ku dhacayo laamka marka bimacnaa calaa isagana in laga macnay ey waaqicun cala alkaafiriina uu ku dhacayo ama lilkaafiriina bimacna tacliil in laga macneeyo laamka oo la yiraahdo bicadaabin buu can cadaabin buu su-aalay waaqicin cadaabka oo waaqicin dhacayo lilkaafiriina gaalada dartood u dhacayo oo liajlihim ayuu cadaabku u dhacayaayo iyaga ayuu ku dhacayaa waay marka ayb ama cadaabka oo lilkaafiriina u sugnaadayba iskaba dheh haddaad doonto intaba waa macno sax cadaabka oo laysa lahu ounan u sugnaanin oo aan lahayn daaficun mid celiyo oo reebo cadaabkaasoo wax celiyo oo reebo aan lahayn min allaahi ilaahay xaggiisa ka reebo xagga alle ku ka celinayaa ounan jirin marka min allaahi saa markaan leenaha waxaan ku tacalujinaynaa daaficinta waxaa bannaan waaqicinta lafteeda in lagu tacalujiyo macnuhu see noqonaa markaas min allaahi ilaahay xaggiisa ka dhacayo cadaabku xagga allow ka dhacaa markaas ayb marka mar walbo jaariye majruurka tacalluqiisa meeshuu ku tacalluqayaa macnaha ugu danbeysa marka ilan halkaas ku xirma marka haddii laysa lahu daaficun min allaahi ilaahay xaggiisa mid ka celinaya aan lahayn daafican ku tacallujinay min allaahi ilaahay xaggiisau ka dhacayaa cadaabka waaqicin aan ku tacallujinay allihii dilmacaariji u saaxiibka ahaa jaranjarooyinka jaranjaraduna hadda darajaadkaa laga wadaa almacaarij waxaa weeyaan waa jamcu micrajin micrajna waa meesha kore waxa lagu fuulo waa aalada lagu fuulo ee jaranjaraduna meel koraa lagu fuulaa marka dilmacaariji darajaadkii u saaxiibka ahaa w allihii darajaadka u saaxiibka ahaa didarajaati saciid bnu jubayr baaba ku macneeyey qataadana wuxuu yihi dilfawaadili wanicami allihii fadliyaalka iyo nicmooyinka kii u saaxiibka ahaa tacruju way u koraysaa almalaaikatu malaaigtii iyo waruuxu jibriil waa min cadfi lkhaasi cala alcaam malaaigtuu ka mid yahay jibriil tacruju way u koraysaa almalaaikatu malaaigtii iyo waruuxu jibriil ilayhi ilallaahi alle intii ka abay u korayaan ilayhi ilallaahi alle intii ka ah bay u koraan oo acmaasha addoomaday ula koraan xagga kore la aadaan warka marka halkaas ku dhammaaday meeshaan marka tacruju lmalaaikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin marka waaqicintay ku xirmaysaa marka fii yowmin waaqicin bay ku xirmaysaa oo markaas sidee bay noqonaysaa fii yowmin maalin dhexdeed ayuu cadaabku dhacaa maalinka oo kaana miqdaaruhu qadarkiisu ou ahaaday khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano ou ahaaday ayb markaa saa markaan u macnaynayna kontonka kun oo sano kontonka kun oo sano waa maalinta gaalada maali yacni qofka gaalka ah maalinkiisa oo qiyaamaha kan gaalka maalinkiisa oo qiyaamaha ah wuxuu u dhigmaa konton kun oo sano adduunyada hal maalin oo gaalka mqiyaami qiyaamihiisa ah konton kun oo sano ayuu u dhigmaa sida uu u dheeryahay maalin cadaabkiisu marka waa ko ayaa konton kun oo sano u dhigmayso ayb markaasi marka tacruju lmalaa-ikatu waruuxu ilayhi iyo fii yowmin waa kala goyno ogowhe marka macno labaadna waxa uu yahay tacruju lmalaa-ikatu malaa-igtii baa u korayso iyo waruuxu jibriil ilayhi ilallaahi alle intii ka abay u korayaan fii yowmin maalin dhexdeeday ugu korayaan maalinka oo kaana miqdaaruhu qadarkiisu ou ahaaday hamsiina alfa sanatin konton kun oo sano yacnii amarka ay dhulka ka qaadaan ama samada ay kala imaadaan amarkay arrinkay dhulka ka qaadaan oy kor la aadaan wuxuu qaadanayaa marka maalin waaye maalinkaa konton kun oo sano adduunyada ah marka ayuu u dhigmaa labadaas macnaba aayadda waa lagu macneeyey marka gaalka maalinkiisa konton kun waay muslimka maalinkiisa aakhirana kun camal waanan kasoo hadalnay suurat lxaj iyo suuratu asajda iyo waa uga soo hadalnay yudabiru lmra min asamaai ila lardi dhulkii marka arrinkii inuu alla maamulayo kor iyo hoos iyo ka yani isaga uu maamulayo malaa-igtana marka ay u korayso maalin qadarkiisu uu yahay marka alfa sanatin mima tacuduun kun sano oo yani waxaad idinka tirinaysaan tacruju way u koraysaa almalaa-ikatu malaa-igtii iyo waruuxu jibriil ilayhi ilallaahi alla intii kaabay u korayaan fii yowmi maalin dhexdeedu cadaab ku dhacayaa kaana miqdaaruhu qadarkiisu ou ahaaday khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano fasbir haddaba sabr nebi moxamedow sabran sabr sabr sabarka oo jamiilan aada u qurux badan sabar aada u qurux badan oo aada u wanaagsan sabr baa nebigii la leeyahay fasbir sabr nebi moxamedow sabran sabr sabarka oo jamiilan qurux badan oo wanaag badan oo beenaynta ay ku beeninayaan u dulqaado ayb marka waxay leeyihin wahada qabla an yu'mara bilqitaal waa intaan dagaalka la farin marar badanaan kasoo hadalnay dagaalka iyo sabarka ma isdiidayaan isagoo dagaalamayo haddana sabri karaa oo sabarkii mar walba waa taagan yahay inahum iyaga kuwa gaalada ah ee kufaaru maka ee cadaabka degdegsanayo yarawna waxay u maleyn waxay ra-iyeynayaan hu cadaabkii waay male waxay malaynayaan baciidan mid fog inuu yahay yacni fogaan inuu aada u fog yahay bay ku malaynayaan wa naraa waxaanu ognahay annagana hu cadaabkii qariiban ku dhow inuu yahaanu u ognahay ra-aada marka midda ayaga inahum yarawnahu way ra-iyeynayaan waay hu cadaabkii bay ra-iyeynayaan baciidan inuu fog yahay aada u dheeryahay yay ka ra-iyeynayaan waa yarawna alcadaaba ama hu maalinta u celi haddaad doonto inahum iyagu yarawna waxay ra-iyeynayaan hu maalinka ay ka ra-iyeynayaan baciidan mid fog inuu yahay wa naraa waan ognahay annagana hu maalintii baanu oayaanu ognahay qariiban tu dhow inay tahay maalintaa inay dhowdahay baan ognahay ama cadaabkuba uu dhow yahay wax kastoo imaanaya wax dhow un ayb yowma takuunu samaau yaqacu lcadaabu cadaabku wuxuu dhacayaa yowma maalin takuunu samaau samadu ay ahaanayso kalmuhli saliidda wasakdeeda oo kale ama gufarkeeda oo kale samadu ay sidaa oo kale u ekaanayso ay ahaanayso wa takuunu wuxuu ahaanayaa aljibaalu buurihiina ay ahaanayso kalcihni suuf la miro bixiyey oo kale markaabuu cadaabku dhacayaa yaqacu lcadaabu cadaabkii wuxuu dhacayaa yowma maalin takuunu samaau samadu ay ahaanayso kalmuhli oo kale saliid wasaqdeed oo kale oo gufarka saliida wa takuunu ljibaalu maalinta ay buuruhuna ay ahaanayaan kalcihni suuf la miro bixiyey oo kale oo la sameeyey oo marka dharkii iyo in laga samaysto loo diyaariyeyba walaa yas-alu ma su-aalayo xamiimun ku qaraabo dhow ah xamiiman ay xamiimahu qaraabadiisa su-aali maayo qaraabo kale ma su-aalayo waxba ka weydiin maayo yubasaruuna waa la tusayaa kuwan qaraabada ah hum qaraabadooda waa la tusaa yawaddu wuxuu jeclaysanayaa almujrimu midka dembaabay ee gaalka ah low yaftadii iftidaa'ahu furashadiisa ayuu jeclaysanayaa maalintaa uu isfurto min cadaabi yowmi-idin maalintaa cadaabkeeda xaggeeda uu iska furto ayuu jeclaysanayaa bibaniihi wiilashiisa uu isku furto wa saaxibatihi xaaskii u dhaxday isaga uu isku furto wa akhiihi walaalkii uu isku furto iyo wa fasiilatihi qaraabadiisii allatii qaraabada oo tu'wii dumaysay hi isaga dumaysay oo ilaa qabiilatihi ku dumaysay oo gelinaysay iyo waman inuu isku furto duul fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican dhammaantood xaal ay yihiin humma intaa dabadeed yunjii inuu badbaado markaa humma intaa dabadeed yunjii isfurashadaasi ay badbaadiso hi isaga ay badbaadiso ka bacdi qiyaamihii baa marka naloo suureynayaa meeshaana meel lagu kala tegayo oo dadka qaraabada isu dhow ah ee adduunyada istaageero oo isu naxo iyo maalin ay marka kala tegayaan oy kala fogaanayaan marka alla wuxuu leeyahy walaa yas-alu maalinkaa cadaabku dhacaya ee qiyaamaha walaa yas-alu ma su-aalayo oo ma weydiinayo xamiimun mid dhow oo qariib ah xamiiman ku kale oo u dhow oo qariibkiisa ah su-aali maayo maalinta oo markaa yacni ma su-aalaya macnaheedu marka waxay tahay muxuunan u su-aalayninna waa ka mashquulsan yahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf walbaa waxay u xabisan tahay waxay shaqaysatay waxaan soo marnay yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum wakhshow yowman laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ku wax dhalay mid la dhalay midna ka kale waxba uguma yaalno iyo waxaan soo marnay fii suurati alxaj sidoo kale ina zalzalata saacati shay-un cadiim in shay weyn ay tahayo oo rabbi uu ka tilmaamay marka yowma tarawnahaa maalinta aada arkaysaan mid walbo wax nuujinayso wixii ay nuujinayso inay ka mashquulayso tu kasta oo marka uur lena ay soo tuurayso waxaa caloosheeda ku jiro suuratu cabasana waxaa iyadana noo soo socoto sidoo kale ee yowma yafiru lmaru min akhiihi ayb aayaadkaas oo dhan marka waa isku wada macno waxayna suureynayaan qiyaamaha walaa yas-alu ma su-aalayo xamiimun ku dhow oo qaraabo ah xamiiman mid kaloo qaraabadiisa oo ku dhow ay xamiimahu ma su-aalayo waay qaraabadiisa waxba ka su-aali maayo oo lishuqlihi bishani nafsihi naftiisao ku mashquulsan yahay aakhirada taswiirkeedu qur-aankaaba noo bixinayo adduunyada lafteedaad mararka qaar haddaad mashaakilaad la kulanto ama meel hal mar mashaaki mashaakil kadis dadkii ku ah markay meel wax ka dhacaan nin walbaa hortiisa u cararayaa naftiisau marka hore badbaadina ma xusuusanayo xataa qof kale markuu isaga tiisa meel u helo war hebel ka warrama markaasuu leeyahay inta ka horeysa laakiin marka ay qac ay tiraahdo qof walbaa tiisaa wareerinayso qiyaamaha maxaad malaynay marka oo ilaahayba ugu talagalay yowman yajcalu lwildaana shiiban maalin marka dadkii ilmihii yaryaraa ciro kasoo bixinayo aad u shido badan oo rabbi subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay oo rabbi lasoo hor istaagayo ayb haddii marka ruux aada berri ka mashquuli doonto maanta haddii aakhiradaas uu ka hadleeya ka waran marka ruux aada berriba ka mashquuli doontid haddaad saaxiib tihiin haddaad qariib dhow aad tihiin hadduu ilmahaagii yahay haddii tolkaa ay yihiin berriba waa ka mashquulaya qiyaamo marka la gaaro hadda marka younan isaga aakhiro kaa mashquulinin maanta marka cidna marka baatil iyo xaqdarro ha ugu kaalmaynin hana ku garab siinin yubasaruunahum jumladan marka istinaaf baa ku jiro weliba istinaaf bayaani ah waay waxaana loo keenay aayadda ka horeyso macno laga fahmi karo ayaa waxaa la leeyahay macnuhu sidaas ma aha ee marka lagu yidhaha walaa yas-alu xamiimun xamiiman qaraabo qaraabo ma su-aalaysa marka lagu yiraha waxaad isdhihi kartaa haddee armaynanba is arkayninba armaynan is arkin ayaa niyadaada soo geli karto aayadan dambe marka waaba is arkayaan waa la istusayaan guleehi arrinku waa arrin kale ayagoo is arkayo oo isu jeedo ayaynan waxba isa su-aaleynin marka arrintu maha waa kala maqan yihiin iyo iskuma jeedaan iyo maha waa is arkayaan yubasaruuna waa la tusayaa qaraabadii hum qaraabadoodaa la tusaa yawaddu wuxuu jeclaysanayaa almujrimu midka dembaabay ee gaalka ah maalinkaa low yaftadii lowdan marka masderiyaan ka dhigaynaa yawadudaana macmuul uga dhigaynaa yawadulmujrimu midkii dembaabay gaalka ahaa wuxuu jeclaysanayaa low yaftadii iftidaa'ahu furashadiisa oo isfurto min cadaabi yowmi-idin maalinkaa cadaabkeeda xaggeeda uu iskaga furto bibaniihi ilmihiisa uu iskaga furto lowduna adde waxay ka mid tahay xuruufta masaadirta yacnii lagaga dhalaaliyo iyada iyo ficilka ka dambeeya sida maada iyo an iyo kale yowadu lmujrimu iftidaa'ahu bau jeclaanayaa isfurashadiisa min cadaabi yowmi-idin maalintaa cadaabkeeda uu xaggiisa iska furto bibaniihi uu isku furto wiilashiisii wa saaxibatihi xaaskiisii wa akhiihi iyo walaalkii iyo wa fasiilatihi laantiisii yacnii qaraabadiisii waa u dhowaa allatii laanta oo tu-wii dumayso hi isaga dumayso yay u dumaysaa ila alqabiilati qabiilada qofku markuu qabiil yahay waxaa ku xigta laf jilib hoosaa kusii xigo kadibna reer reeraa imaanaya marka reerku marka jilibkuu kugu xiraa odaygii in dhowr ilmood dhalay oo dad ka farcanmeen odaygaasi marka wuxuu ku xirayaa jilibka hoose jilibkiina lafi laftii buu kugu xirayaa laftiina qabiiladii kore ee weyneyd bay kugu xiraysaa marka macnuhu waxay tahay fasiilada asalka fasiilada laanta yarta ahee la tallaalo ee geed tallaalka yarka ahaa fasiilaa la yidhaha halka qeyb oo yarka ah qeybtaasaa marka hadhow sii kala baxbaxayso marka waa fasiilatii qaraabadiisii waay allatii qaraabada oo tu-wiihi dumayso oo isaga qabiilada u dumayso xaggeeda fasiilada marka waxaa soo gelayaa layidhi aabihii iyo hooyadii xataa soo gelayaa aabbaha iyo hooyada awowga iyo ayeyda kulli halkaasay ku jiraan wa akhiihina waxa weeyaan walaalihii isaga markaa dhinaca ka taagnaa saaxiibadiina de waa xaaskii isaga uu qabay caruurta u dhalaysay ilmihiisiina waa faracii isaga kasoo gala marka usuushii iyo furuucdii iyo xawaashidii iyo xaaskii intaba lagama tegin marka qaraabadu waaba intaas nacam waxaana loo kala hormariyey siday qofka ugu tacalluqaan ilmaha adiga aada dhashayaa kugu tacalluqo kow oo adiga lagaa gooyey xaaska adiga kuu dhaxdo waa qofka kugu dhow dadka ayb walaalkii waawaa isla joogtaan mar walba waalidkii isaguna sidoo kale waa iyo awowgii iyo waa kuwii kugu xirayay adiga marka usuushaada ee qabiilkii kugu xirayay iyo waman duul inuu isku furto ayuu jeclaysanayaa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal ay yihiin dhammaantood dhulka korkiisa waxa ku sugan oo dhan in iyaga naar la geeyo isaga uu badbaadow jeclaanay huma markaa dabadeed yunjiihi yunjil iftidaau furashadu inay koriso hi isaga ay koriso ayuu ou dabadeed furashadaasi isagu ay badbaadiso cadaab ka badbaadiso jeclaysana kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaya ma aha say gaaladu moodayaan oy cadaabka u degdegsanayaan sidaa ma aha inahaa qisadu ama inahaa shayga ay arkayaan oo qiyaamaha la horkeenayo ladaa weeyaan waa naarta ladaa ayb nasaacatan xaal ay diirayso oo ay markaa yacni diiranayso lishawaa maqaarka madaxa madaxa maqaarkiisa xaal ay tahay midii diiranayso diirasho badan tadcuu way u yeeraysaa man bay u yeeraysaa adbara jeestay can ilxaqi ka jeestay watawallaa yacni jeestay oo niyadiisiina ku jeestay qalbigii acmaashiina ka jeestay wa jamaca ururiyey xoolihii fa awcaa weeleeyey oo weel ku xiray oo xaqii lagu lahaa aan ka bixinin ayb kalaa inahaa damiirkan halkan ku jiro laba meelba waa loo celin karaa waxaa loo celin karaa qofka mujrimka wuxuu maalintaa arkaayo oo isaga furanayo cadaabka waa cadaabkiina marka inahaa ina alcadaaba cadaabka uu isagu arkaayo waa ninka mujrimka uu u jeedo ee hortiisa ka muuqdo waa jahanamo waxa uu arkayae ladaa waaye ayb sidaa marka damiirka halkaa waa la geyn karaa nazaacatan waa la xaaleynaa marka qiraa'ada xafs nazaacatan waa naartaa ladaa la yidhaha nazaacatan iyadoo weliba yacni xaal ay tahay midii diiranayso diirasho badan lishawaa maqaarka madaxa madaxa maqaarkiisa xaal ay diirasho badan tahay ama inahaa in loo celiyo damiiru lqisa in laga dhigo damiiru lqisa oo markaa la yidhaha kalaa arrintu siday moodayaan maaha iska badaaye inahaa ina alqisata qisada laga sheekaynayo ladaa waay ayb waa naartaa marka ladaa nazaacatun hiya iyadu nazaacatun weeyaan midii diiris badan lishawaa maqaarka madaxa diiris badan nazaacatun quraada badanaa saasay akhriyeen nazaacatan xafs can caasim nazaacatan buu isaga akhriyey ayb marka iyada taa sidaas u hen ashawaana maqaarka madaxa weeyaan oo jamcu shawaatin weeyaan wahiya waa jildat ra'si maqaarka madaxa waqiila waxaa la yidhi maqaarka insaanka oo dhanba waa la yidhaahdaa xubin kastaba ha ahaadee ayb tadcuu way u yeeranaysaa man ayay u yeeranaysaa adbara jeestay tadcuu way u yeeraysaa ila naari naarta iyadii baa yeerayso ilaa nafsihaa bay ugu yeeraysaa waay man qofkii adbara jeestay can iliimaani ka jeestay watawallaa jeestay can ilxaqi ka jeestay ayb oo waxay leedahay aniga xaggayga kaalayo iyadii baa markaa qaadanayso suuratu qaaf markaan marayna tafsiirkeeda waxaana soo martay nbi xadiidkii nabiga sal ll l slam uu yihi yakhruju cunuqun min annaar waxaa soo baxaya dhuun naarta ka mid ah markaabay maxsharkii imaanaysaa markaasay waxay leedahay inii wukiltu lihalaatin saddex baa la ii xil saaray inaan halkan ka qaato on ka qabsado oo qofkii aladii jacala maca allahi ilaahan aakhara iyo qofka kibirka badan ee dad qasbida badan iyo walmusawiruun iyo waa tii marka halkaa aan soo marnay marka naartii iyadii way u yeeranaysaa yeerashadaana yeerasho xaqiiqi ah ayaa mufasiriintu inta badan ay ku ay maraan wa jamaca ururiyey haddana fa awcaa xaqii lagu lahaa marka ay weyleeyey oo xaqii aan gudanin maalkiisii aan sakadii iyo ka bixinin yacnii allana maraa ma adeecin oo tii xaggii allana uma kuma wanaagsana xaqii alleh xaqi insaankaee bani aadamka masaakiinta ay ku lahaayeenna waa ka xirxirtay isagana naxariistii allah marka laga xirxiranayaa ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan xaal uu yahay midkii argagax badan isagoo argagax badan ayaa insaankii la abuuray idaa haddii massahu ay taabato waqtiga ay taabato asharu sharta ay taabato jazuucan xaal uu yahay isaga oo wuxuu argagaxayaa isaga oo cabsi badan isagaoo cabsi badan wa idaa haddii massa ou taabto hu insaankii alkhayru ou taabto khayr maal iyo haddii uu helana manuucan xaal uu yahay isagoo celin badan oo aan markaa bixinaynin marka jazuucan iyo manuucan waa xaalo saaxibulxaalkooduna haluucan damiirka ku jira haluucan damiirka ku jira waay macnuhu marka waxay tahay ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan isagoo argagax badan ay huwa isagii jazuucan xaal uu yahay mid cabsi badan goormau cabsanayaa idaa masahu sharu sharta markay taabato ba-ayay waa waray buu leeyahay sharday taabato yar xataa inta uu caafimaadka qabo inta uu amniga haysto inta uu nabad kusoo toosayo gurigiisa habeenkii nabad ugu seexdo ayaa ka badan waxaya in yar marka ay soo gaarto wax ka argagax badan bani aadamka wa idaa haddii massahu ou taabto alkhayru khayr haddii ou taabtana manuucan waa bani aadamkii waa mid argagax badanoo manuucan xaal uu yahay buuna argagax badan yahay isagoo celin badan marka uu maal iyo wax helo xaalkii marka insaanku labadaa xaal uu leeyahy haddii faqri ou asiibana ma sabraayo haddii maal ou helana ou asiibana ma bixinaayo sideedana insaanku waa tirin ba wuxuu aada u tirin badan yahay dhibaatada khayrka iyo nicmada uu haystana waa iloobi og yahay rabbigii abuurtay baa sidaa dhahay ina alinsaana lirabbihi lakanuud ay lakafuur insaanka rabbigii waa mid ku abaaldhicid badan waxaa lagu macneeyey xasanulbasri uu yidhi yucadidu lmasaa'iba masaa'ibtii waa tirinayaa wayansal wayansa nicam nicmooyinkii ilaahay waa hilmaama masaa'ibtuna waa tirinaya haddii hadda lagu yiraahdo war inta jeer ay dhibaata ku soo martay tiri haddii lagu yiraha waa la tiri karaa intaasaa la tirin karaaba oo yar inta jeer oo aada rayn rayn iyo farxad iyo khayr iyo wanaag aada ku jirtayna wax la xisaabi kara ma aha ayb insaanka marka xaalkiisu sidaas weeyaan ila almusalliina kuwa musalliintae tukada ma ahane kuwa baa laga reebay marka wasfigaas oo aan iyagu sidaa ahayn marka istinaha haddaan mutasil ka dhignana waa saa haddii munqadic laga dhigana marka waxaa la leeyahay laakina almusalliina kuwa tukado aladiina hum kuwaasoo sifadoodu sidaan soo socota ay tahay ulaa-ika fi jannaatin mukramuun waay kuwa marka ila almusalliina kuwa tukada maahane aladiina kuwa hum iyaguba calaa salaatihim salaadooda korkeeda daa'imuuna kuwii daa'imaya aad joogtaynayo aladiina kuwa hum iyaguba daa'imuuna joogteeyo calaa salaatihim salaadooda yacnii korkooda korkeeda daa'im ku ahoo joogteeyo oo waxaa lagu ammaanay ugu horeeya waxay tahay salaada inay joogteeyaan ay aada u ilaaliyaan ay yuqiimuuna fii awqaatiha faraa-isha waqtiyaalkeeda ayay gudanayaan oy kasoo baxayaan waana daa'imayaan allana acmaasha wuxuu ugu jecelaya kan la daa'imo oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuhu ilaahay agtiisa camal waxaa loogu jecel yahay kan qofkiisa uu joogteeyo uu daa'imo waxaad mar inta samayso ka tagto waxaa ka fiican wax yar oo aada joogtayso marka allah wuxuu ku ammaanayaa joogtaynta ay salaada joogteynayaan waladii marka shayga waajibkan hadda in la joogteeyaa waa lays amray sunad sunnaduna waxaa wanaagsan in la joogteeyo iyo wladiina kuwii fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda xaqun ou ahaaday xaq xaqaas oo macluumun la yaqaano lisaa'ili oo ugu sugnaaday kan wax weydiisanaya iyo walmaxruumi midka su-aasha laga hoojiyey oo aan dadka wax warsanaynin sifadii labaad ee lagu ammaanay waxay noqotay ixsaanka waa dad ixsaan dadkaa adduunyadu aynan la weyneyn oo hadday khayr helaanna yacnii rabbi kaga shukrinayo dhibaata markay ku dhacdana sabrayo kuwaa wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala tilmaanta labaado ay leeyihiin waa dad ixsaanka yaqaano oo dadka wax su-aalo iyo kuwa baahida markaa ay ka muuqato waxba aan weydiinaynin ayaaba maalkooda xaqayba ku leeyihiin waaladiina kuwa fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda xaqun ou ahaaday xaq xaqa oo macluumun la yaqaano lisaa'ili oo u ahaaday kan wax weydiisanayo iyo walmaxruumi midka su-aasha laga hoojiyay oo aan waxba weydiisanaynin marka xaqu macluum waxaa loo leey iyagaaba waxay ku xisaabtamayaan maalka ay leeyihiin masaakiinta inay la leeyihiin waaba rumaysan yihiinba waana xaqiiqa waxaa weeyaan xoolahaad u aada haysato miskiinka qeybuu ku leeyahay walidaalika haddii aadan sakada bixinin maal dadow baad haysataan waayo maalkan miskiinkaa wax ku lahaa qeybtaa adiga maba lihidba qeybta aad ku ganacsanayso ood wax ku samaysanayso ood iska wadato adiga ma lihid marka aaday khatar u tahay sakada saa darteed marka beeraha iyo laga hadlaayo rasuulka dad buu qof buu diri jiray ama labo beertii ayuu qiimeyn intuu kusoo sameeyo ayuu wuxuu leeyahay beertan miro intaa la egaa kasoo bixi karo mirihii baa marka la qorayaa si ninkan hadhow sakada loogu imaanayo loo loo ogaado isagiina uu iska sii cuno ile marka lagu qoro ee isaga marka damaanadiisa la geliyo wuxuu garan karaa inta xaq lagu leeyahay ma ku talax tegayo marka xaqa masaakiinta meeshaasay gaa ayay joogtaa marka waladiina iyo kuwa marka masaalixda caamkana de way soo gelayaan lisaa'ili walmaxruum marka la leeyahay ee kuwan baahi baa hayso baahida guud oo qof gaara uunan ku danaysanayninna baahidaa iyaduna oo qof kastoo muslima ou dan ay ugu jirto iyadana marka inuu qofkii wax ku bixiyo oo maalkiisii wax uga qoondeeyo sababtoo ah baahida caamkaa weliba aad baa looga fakari jiray berigii hore xataa culimada waxaa la sheegay mararka qaarkood inay meelaha yacni muslimiinta maalan dhufaysyadoodaoo kale iyo haddii meel dayacan iyo wax dhib meel ka jiro iyo oo dhibaatada ka imaanaysana dadkoo dhan ay wada taaban karta hadday jiraan iyaga ayaaba waxay u gudbin jireen dadka markaa madaxda ahaa ayay u gudbin jireen haddii wax u quma la waayana iyagaa u sacyi jiray inay meeshaa daboolaan waayo haddaynan iyaga u sacyinin dhibaatadu caam unbay noqonayn hadhow marka waa un lays eedeynaya adaa saa yeelay iyo adaa saa yeelay waxu tari maysa wladiina kuwa yusadiquuna bixinayo waladiina kuwa yusadiquuna rumaynayo dhacfa ee yu'minuuna kuwa rumaynayo biyowmi ddiini maalinta qiyaamaha kuwa rumeeya ma ahani ayb maalinta qiyaamaha marka rumaynteeda iyaduna arkaantii iimaanku ka mid yahay suuradda waxyaabihii hadda aan ka hadlaynayna qeyb qiyaamihii iyo ka mid ah waay marka aliimaanu bilyowmi alaakhir waa gudo weyn yahay taahiirka uu qofka ku leeyahayna waxa ay tahay in adduunyada marku joogo si wanaagsan uu u dhaqmo xumaanta iska ilaaliyo dulmiga iska ilaaliyo waajibaadkii la yimaado qof is ka warqabo oo ismuraaqabeynayo inuu noqdo qofka waxaa ka dhigayo xusuusta uu qiyaamuhu mar walba uu xusuusto walidaalika marka alle qiyaamuhu wax badan baa na xusuusiyey waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsin ma kasabat wahum laa yudlamuun waataquu yowma laa tajzii nafsun can nafsin shay-an way badan tahay marka inta jeer ee aakhira ka dhowrsada ka cabsada xusuusta nala leeyahay iyo waladiina kuwa yusadiquuna rumaynayo biyowmi ddiini maalinta is-abaalmarinta maalinkeeda kuwa rumaynayo iyo waladiina kuwa min cadaabi rabbi waladiina kuwii hum iyaguba mushfiquuna kuwii ka baqaya ah min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkiisa xaggiisa ka baqayo wasfigan marka lagu tilmaamay isaguna aakhira ka cabsasho tilmaantooda marka waxaa ka mid a kuwa aakhira ka baqaya inay cadaabka rabbi kuwa ka baqaya inay yihiin cadaabka rabbi wasfigaani marka wuxuu kasoo horjeedaa tii suuradda lagu bilaabay tii suuradda lagu bilaabay oo mushrikiinta dhaqankooda wuxuu ahaa sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic iyaga cadaabkay degdegsanayeen maynan rumaysnayn mu'miniintu waa cagsi oo cadaabkii bay rumaysan yihiin waana ka baqayaan ayb qoladaa marka cagsigoodii waladiina kuwii hum iyaguba mushfiquuna kuwii cabsanay kuwa cabsana kuwa yani kuwa cabsanaya ah min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkii xaggiisa ka cabsanayo ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisa hayru ma'muunin ku laga aamin yahay midaan laga aamin ahayn waay hayru ma'muunin ku laga aamin yahay midaan ahayn waay macnaha ayb oo cadaabka alle lagama aamin aha ayb fi suurati alacraaf aan kusoo marnay afa aminuu makra allahi falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhasiruun waladiina iyo kuwa hum iyaguba xaafiduuna ilaalinayaan lifuruujihim furuujtooda ilaalinayo xubintooda kuwa yani ilaaliyo ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda ma ahane ow amase maa wixii malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda fainahum iyagu hayru maluumiina kuwa la dagaalaya ma aha oo la dagaali maayo oo lagu dagaali maayo xaaskooda iyo waxa ay gacantooda milkisay ee addoomaha ah faman axadkii ibtiqaa dalbo oo doono waraa'a daalika kaagaa gadaashiisa qofkii raadiyo wax ka raadiya intaa la sheegay gadaashooda fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alcaaduuna kuwa xadgudbay ah halkanna marka waxaa lagu ammaanay mu'miniinta alcifa cifada fii suurati nuurna waa uga soo hadalnay suurat lmu'minuunna waa uga soo hadalnay cifaduna marka wax aada iyo aada u weyn waayo bulsho markay meel joogto dadka dhallinyarada ah iyo dadka waaweyn haddaynan dhowrsoonaan ayna lahayn waa khatar cifadu marka qofku inuu de gacantiisa ka ilaaliyo waxa xun calooshiisa inuu ka ilaaliyo wax isaga uuna lahayn dhiigga muslimiinta inuu iska dhowro u ka dhowrsoon ka dhowrsanaado farjigiisa iyo xubintiisa inuu ilaaliyo markaasuu qofka xishood dhaba ilaahay ka xishoona walidaalika rasuulka sal ll ly slam asxaabta wuxuu ku yidhi istaxyuu min allah war ilaahay ka xishooda markaasay waxay dhaheen rasuul allow ilaahay waa ka xishoonaynaa markaasuu ugu celiyey ilaahay ka xishooda markaasuu wuxuu yidhi qofkii ilaahay ka xishoonayo falyaxfad alra'sa wamaa wacaa walyaxfad albaطna wamaa xawaa walyadkur ilmowta walbilaa faman araada alaakhirata taraka ziinat alxayaati اdunyaa qofkii ilaahay ka xishooday oo si dhaba uga xishooday madaxa iyo waxa ku jira ha ilaaliyo caloosha iyo waxa ay koobtay ha ilaaliyo mowdka iyo dhimashada waxa ka dambeeya iyo baaba-a ha xusuusto qofkii aakhiro rabana adduunyada dhaldhalaalkeeda waa ka tagaa waa yaraystaa meeshaas marka cifadow marka halkan ayaa lagu ammaanayaa dadka mu'miniinta tilmaantaa lasoo sheegay insaanku leeyahay kuwa laga saaray insaanka yacni tilmaantaa xumaanta iyo naqsiga u ah kuwan baa iyaga laga saaray oo ka baxay waxaa ka mid a marka dadkaas inay yihiin dad dhowrsan oo farjigoodu uu ka dhowrsado xaaraanta uu ka dhowrsado cifadana dad waxyaabaha aada loola dagaalamayo waayo bulsha markay cifadu ka dhimato waa dhib innaga hadda waxaan ku soconnaa yacni berigii hore adduunyadan waa kala xirxirnayd laakiin hadda adduunyadii waa isku furnaatay socodkiina waa sahlanaaday tawaasulkii iyo qaabkii laysula xiriirayeyna waa fududaaday oo waa sahlanaaday iimaankii laftiisiina dee dacfi baa marba marka ka dambaysa macaariftii diinta iyo yaa yaraatay waxaa laga dhaxlay marka mashaakil aada u fara badan marka barnaamijkan marka de aflaamtan xun xuxunka ah iyo waxaan marka la fiirsanaya ee yacnii sida fudud loo fiirsan karo ee jihaadkan tawaasulka meelahan dadku ka xiriiraan barahan bulshada iyo lagu arkayo yaa waxay keenaysaa qofka inay cifada iyo xishoodka iyo ay ka qaado oo markaa yacnii walidaalika cudur yacnii waxyaaba aan la aqoon jirin waxyaaba xumaan aan la aqoon jirin baa dadkii hadda lagu laga dhex maqlayaa xumaan aan la aqoon jirin ayaa dadkeennii yacni marba hadba marka mashaakilaadkooda ay imaanayaan oon arkaynaa waxaasoo dhan marka waxaa u asala haddaadan iska xirin albaabka laga soo galo yacni cifa la-aanta iyo fuxshiga albaabka laga soo galo haddii aadan iska xirin waa khatar albaabka laga soo galona waxaan la fiirsado w cifadaana de ilaahay nabiyullaahi yuusuf uu ku ammaanay rasuulka sal alla ly slam waa ki yidhi toddobada toddobada harka carshiga alla harkiisa gelayso waxaa ka mid a nin cafiif oo dhowrsoon warajulun dacathu imra'atun datu mansibin wajamaal faqaala inii akhaafu allah cafiifnimadiibu wuxuu ku helay darajadaas aadka u weyninka badan sidoo kale saddexdii nin ee dhagaxu uu la soo dumay mid ka mida wuxuu ilaahay ku bariyey dhowrsanaan iyo cifo gabar ou jeclaa oo markaa sanad abaara uu wax siiyey dahab fara badan oo ou makansaday xumaan inuu ku sameeyo ou awooday ayaa markay tiri ittaqi llaaha walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaqihi markay hadalkaa ku tiri ittaqi llaha waa iska laabtay waa ka tegay meeshaa marka qofkii rabitaankiisii iyo shahwadiisii uga soo laabtay ilaahay baa ku weyn qalbigiisa nacam cifadaasi marka waxaa abuuri kara keliya waxay tahay qofka cadamada alle qiyaamaha weynaanteeda qofka cafada iyo dhowrsanaa jerka uu helayo fuxshiga dhibka iyo aayatiin xumada uu leeyahay waxyaabaha marka dadku inay u suuraysmaan waxyaabo badanoo nikaax nikaax lagu sheego oo waxyaabo badanoo nikaax lagu sheego cifadiina baabi'iyey ayaa bulshadeenna ka dhex jiro waxaan marka ama qudbasirada la yidhaha ama masaafada la yidhaha ee lagu gambado waxayba noqotay hadda wax lagu gambado qofkii meelna ma aadayo guurna ma samaynayo magaaladan gudaheeday uun isku haystaan hadhowna wuxuu ku leeyahy waa qabaa qofkaani maxaasee ku qabtaa waa qudba siraystay buu leeyahay wixii dhammaan marka nikaaxan aan la dabdinaynin dhibow keenay nikaaxu inay maxkamad dabdiso dadka wax nikaaxayo dad kooban oo dabdisan oo diiwaan leh inay yihiin ee qof walbaana inuu wax uun iska nikaaxo meeshii la doonana wax lagu nikaaxo ee wax diiwaanana uunan jirin dhibka ka dhalanaya intaan ka aragnay waa nugu filan tahay waxaa weeyaan waxyaabaha qaarkood waxay maraysaa xataa nasabkii in la kala aqoon waayo oo qofkani marka afar qof ama shan qof ama saddex qof inay isu isku haystaan ee cunugan anaa dhalay iyo anaa dhalay iyo anaa dhalay ay isku haystaan kulluhuna mid kastaana haddaad warsato wuxuu sheegayaa nikaax masaafo iyo qudba siro ayuu sheegayaa waxaasi marka cifa la-aan sooma keenayaan wladiina kuwii hum iyaguba xaafiduuna ilaalinayeen lifuruujihim furuujtooda ilaalinayeen ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda ma ahane ow amase maa wixii malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda addoomihii ah fa inahum iyagu gayru maluumiina kuwa la dagaalaya ma ahano taa lagu dagaali maayo faman qofkii ibtiqaa doono waraa'a dalika kaagaa gadaashiisa wixii kaa ka baxsan fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unba alcaaduuna kuwa xadgudbay ah oo kuwaa way xadgudbeen fii suurati lmu'minuunana aada uga soo hadalnay aayadahan yani macaanidooda wladiina iyo kuwii hum iyaguba liamaanaatihim amaanaadkooda iyo wacahdihim ballamadooda raacuuna ilaalinayeen kuwa marka ballamadooda iyo ammaanaadkooda ilaaliyo halkana waxaa lagu ammaanayaa wafaa yacni inay oofin badan yihiin oo ballantay galaanna waa ilaaliyaan ammaanaadka loo dhiibana way ilaaliyaan ayb ammaanadii marka de waxay ka mid tahay iyadana calaamad labadan shay cagsigooda waa min waa calaamaatu nifaaq ay ka mid tahay oo munaafiqa calaamadiisa idaa xadada kadaba waidaa wacada ahlafa waidaa tumina khan riwaayo kalena waa idaa caahada qadara waidaa khaasama fajara ayay ku dartay ayb marka muminkii muxuu uga duwan yahay munaafiqiintii ammaanada iyo ballanta waa ilaaliyaa cuhuudda ou galo iyo ballanta ou galo cuhuudda ama gaal ha u galo muslimi gaal ha galaan ama muslimiin dhexdood ha dhex marto marnaba cahdi ou galay kama baxo mana khiyaano ayb waqtiyadan dambena de dhibka ugu faraha badanoo hadda yimidna waxaa ka mid a ammaanaadkii inay yaraatay iyo cuhuuddii ilaalinteeda waana wax nebigu uu tilmaamay oo cabdullahi bni cumar ibn caas buu nebigu wuxuu ku yidhi kayfa anta sideebuu xaalkaagu noqonayaa idaa baqiita fii xuhaalatin min annaas haddii aad ku baaqi noqotood dhex joogto dad buunsho ah oo aad u liito oo aan qiimi lahayn haddaad ku dhex noolaato bal ka waran qad marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum dad ballantoodii iyo ammaanaadkoodii isdhex galeen wasaaruu haakadaa oo sidaa noqday oo shabaka bayna asaabicihi labadiisii faroodu saa nebigu isu dhexgeliyay dad ballantoodii iyo cahdigoodii isku mirqay oo aan hadday ballan isla galaan aan isu fulinaynin waxa ay muhimaadka ay kala leeyihiin aan kala yeelanaynin wixii yacni ammaanaad ay hayaan iyo mas-uuliyaad aan dan ka lahayn dad noocaa haddaa ku baaqi noqoto maxaad samaynay buu ku yidhi markaasuu cabdullahi nebiga cabdullaahi wuxuu yidhi wixii alleh rasuul ii dooro markaa buu nebigu sal ll l slam wuxuu yidhi waxaad yeeshaa dacanka amra cawaamihim danahooda guud iskaga tag oo waxaad ku dadaashaa marka calayka bikhaasati nafsika taada ilaali wixii dan guud ah oodanba qaban karin oo cidaad la qabataba aadan haynin oo aan ammaano iyo ballan iyo midna lahayn iska daa ilaa adiga fataqu llaha ma stadactum baa lagu yidhi marka ammaanaadkii iyo ballamihiina markay saa isu mirqaan waa dareemi karnaa yacnii toban qof markay meel isugu timaado maanta suuqan wax is-aaminaa maba leh halku dhigeennu wuxuu noqday cidna ha aaminin hal qof ha aaminin ee dad isla nooloo saddex milyan oo magaalo ku wada nooloo suuq iskugu wada imaanayaanoo shaqa ka dhexayso oo yacni howlo ka dhexeeyaan oo haddana aan is aamini karin suu nebigu tow sheegay miyaynan ahayn qad marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum waayo qofkii hadduuna haddaadan ammaano uga cabsa yacni ammaanadii iyo ballantii haddii inuu ku ilaaliyo aadan kaga qalbi samayn markaa wada shaqayntu waa iska xumaanaysaa waana sababkay u xumaatayba oo wada shaqayn la-aantu ay u badatay waladiina kuwii hum iyaguba liamaanaatihim amaanaadkooda iyo cahdihim ballankooda raacuuna ilaalinayo kuwa ilaalinaya ah waladiina kuwa hum iyaguba qaa'imuuna kuwa u taagan ah bishahaadaatihim marqaatiyaalkoodana u taagan marqaatidiina waa u taagan yihiinoo markii marqaati xuquuq lagu kala saarayo loo qab loo qabsado way furayaan marqaatida laba shayna waa ka ilaalinayaan inay qariyaan walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fainahu aathimun qalbuh marqaatidii ma qarinayaan koow midda labaad sida ay tahay ay u sheegayaan xarafna ku siyaadin maayaan xarafna ka nuqsaamin maayaan waayo marqaatida xuquuq ayaa ku tacalluqda ma sahlana haddii marka marqaati beenaaluhuna dee nebigu dunuubta kabaa-irta markuu ka hadlayay wuxuu sheegay yani alaa washahaadat azuur alaa waqowla zuur waa fadhiyey nebiga markuu shahaadatu zuurka soo gaaray waa soo awel wou dangiigsanaa waxbuu cuskanaa wuu soo fariistay waana ku celceliyay rasuulka sal l slam yani marqaatiyaalka haddaad aragtaan yani xaalkiisu meelo badan yacni qofka wuxuu kuleeyahy war lacagta isii anaa u naar tegaya dhib ma lehen bulshadii soomaalida waxaa lagu arkay dad saa dhahaya war anaa u naar tegaya keen adiga lacagta hadhow marka waxaas iyo maxkamad qaab daran oo musuq maasuq iyo yacni diin xumo iyo kuwaas hadday isbiirsadaan bulshada noocaasa say u sugayaan khayr iyo wanaag iyo islaax marka waayo meesha cadaaladda yacni cadaaladii hadday dhimato xuquuqdii haddii aan la kala meeshii saxda ahayd oo lahayd haddii aan la gaari la gaari karin ile markhaati iyo waxaa lagu gaari lahaa garsoor haddii garsoorna la waayo markhaatidiina ay cayaar noqoto see xuquuq loo gaaraa marka nin walbaa oo dadkeena ka midana cadaaladda asaa gacanta ku haysta sida isagu ay la tahay cadaalad ay la tahay haddii la yiraahdo war sidan yacni gartaada keenso ha la arko ha la fiiriyo cadaaladii marka hala yani ha lagu arko hadduu marka meeluu ku kalsoon yahay heli karo markhaati sax ana uu heli karo labadaa haddii la helo xuquuqdii marka nin walbaa danay u tahay kan xaqdarada ku jirana waa u dan midka xaqiisu maqan yahayna waa u dan kan xaqiisa maqan yahayna waa helayaa midka xaqa dadoow haystana ee in laga qaadaaba dan ugu jirtaa oo khayr iyo wanaag ay u tahayba soo saas maaha laakiin taas waxaa laga sheekay karaa marka yacni garsoor iyo markhaatiyaal fiican la helo inta aynan jirinna nin walbow adigu wixii agtaada yaallo unbaa markaa ku gubaayo oo dhib kugu filan ayb waladiina kuwii hum iyaguba qaa'imuuna kuwa u taagan abishahaadaatihim markhaatidooda u taagan markhaatida iyo axkaamteedana meelaha uu qur-aanka tafsiirkan meelaha koraan kusoo marnay waladiina hum waladiina kuwii hum iyaguba yuxaafiduuna ilaalinayaan calaa salaatihim salaadooda ilaalinayaan salaaddii waa lagu bilaabay waa lagu khatimay ahmiyad weynay leedahay ulaa-ika kuwaadaas fii jannaatin jannooyin dhexdood ayay ahaadeen mukramuuna kuwa la maamuusayo waaye khabarun bacda khabarin mukramuuna ama ulaa-ika kuwaadaas fii jannaatin jannooyin dhexdii xaal ay ku sugan yihiin mukramuuna kuwa la maamuusayo waaye inlayb famaa liladiina kafaruu famaa maxaybaa famaa liladiina kuwii maxaa usugnaaday kafaruu kufriyey famaa maxaybaa liladiina kuwii usugnaaday kafaruu kufriyey maxaa ku dhacay macnaha muhdiciina ay yihiin kuwii degdegayo qibalaka naxwaka adiga dhinacaaga kuwii usoo degdegaya ay yihiin ayb ciziina xaal ay yihiin kuwii kala tagtagsan can ilyamiini midigta xaggii u kala tagtagsan wa can ishimaali bidixda xaggeeda u kala tagtagsan marka ciziina waa xaalo can ilyamiini wa can ishimaalina ciziinaan ku tacalujinaynaa maadaama wasfi ay tahay ayb ayamacu miyuu damcayaa kullu mri'in qof kastaa qof dhammaantii kaasoo minhum iyaga ka mid ah an yudkhala in la geliyo jannata naciimin ta laysugu nicmaynayo jannadeeda in layska gelinayo miyuu damcayaa uu qudaraynayaa kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay hum iyagii baan abuurnay kuwan kufaaru quraysh mimaa kii xaggiisaan ka abuurnay yaclamuuna ay ogyihiin iyaga iyaguba ay ogyihiin aayadahan markaa nimankii mushrikiinta waxay dhihi jireen qiyaama haddii la tagana annaga waa nala maamuusayaayo dad wanaagsan baan noqonaynayo muslimiintan hadda sidaan uga sarreyno oo aan uga awood badannahay oon adduunyadii dhexdeeda uga tugtugroonnahay qiyaamahana sidaasoo kale annaga unbaa ahaanayna oo waa ka fadli badnaanaynaa sidaasay iska dhaadhiciyeen meeshaa marka wuxuu leeyahay alle famaa liladiina kafaruu marka rasuulkii sal ll l slam ayay ay usoo degdegayaan xaggiisa ayagoo luqunta taagayo oo nebiga xaggiisa soo eegayo soo qooraansanayo fiirinayo oo markaa ku jeesjeesayo jees-jees bay marka ugu imaanayaan qoortana kor ugu qaadayaan iyagoo ku kibraayo famaa maxay baa liladiina kuwii usugnaaday kafaruu kufriyey muhdiciina ay yihiin xaal ay yihiin kuwii degdegayay ama muhdiciina xaal ay yihiin kuwii marka soo fiirinayo qibalaka naxwaka adiga xaggaaga usoo degdegayo ama xaggaaga soo fiirinayo musriciina muqbiliina ilayka maaddii acnaaqihim iyagoo luqumahooda taagayo wamudiimii annadari ilayka adoo saa isha iyagoon ishooda aan aynan libirsanaynin oo toos kuu fiirinayaan ayb jamaaca marka gaalada ka miday kusoo degtay rasuulkay dhegaysanayeen warkiisa waana ku jeesjeesayeen wayna beeninayeen ciziina iyaga oo markaa kala tagtagsan oo koox koox ah hadba qeybba ay meel fadhiso canilyamiini midigta xaggiisa yacnii xaal ay ku kala tagtagsan yihiin wa can ishimaali bidixda xaggiisa xaggeeda iyagoo ku kala tagtagsan walidaalika rasuulku wuu reebay marka aadaabu lmajlis marka la fadhiyo dadku inay koox halkaa fadhiso koox kale halkaa fadhiso waa reebay rasuulka saxaabada wuxuu arkay sal ll ly slam iyaga oo kala tagtagsan oo fadhiga ku kala tagtagsan markaasuu wuxuu yidhi maa lii araakum ciziin maxaan idiin arkaa idinka oo kala tagtagsan isku soo urura ayuu yidhi markaa kadib saxaabigu wuxuu yidhi waanu isku soo ururnay wixii markaa ka dambeeyey haddii go- na loo fidiyo waana deeqayo kulligeen marka adaabta majliska waxaa ka mid ah dadku inay isku soo dhadhowaadaanoo xaynba inay meel fadhiso waa nebigu waa ka reebay sala allahu calayhi wasalam ayadmacu miyou damcayaa kullu mri'in qof kastaa kaasoo minhum iyaga ka mid ah an yudkhala in la geliyo layska geliyo jannata naciimi nicmadii jannadeeda tii laysugu nicmeynayo jannadeeda in layska gelinayo miyuu iska quudaraynayaa isagoo gaalkiisa oo rabbi aan rumeyneynin oo meeshiisa fadhiyo miyay sidaa la tahay kalaa arrintu sidaa maahan waayo innaa khalaqnaahum isti'naaf ibtidaa'i ah waayo oo waxaa laga soo guuray doodii iyo bacigii yani waxaa laga soo guuraan ujeedaa wixii iyaga la dhahayay lagula soo doodayay waxaa loo soo guuray dood kale oo ah bacigii kala arrintu sidaa inay tahay iska daayo janno iska gelayaane inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay hum iyagaan abuurnay mimaa baan ka abuurnay kii yaclamuuna ay garanayeen waxay yaqaaneen waa manidii ay yaqaaneen baan iyaga ka abuurnay falaa uqsimu falaa may eh uqsimu waan dhaaranayaa birabbi lmashaariqi baan ku dhaaranayaa qorax soo baxyaalo rabbigooda walmaqaaribi qorax dhac rabbigii ayaan ku ayaan ku dhaaranayaa innaa anagu laqaadiruuna kuwii kara ayaan nahay calaa an nubadila ayaan karnaa inaan bedelno khayran wax ka khayr badan minhum iyaga ka khayr badan inaan kusoo bedelno ayaanu awoodnaa oon karnaa wamaa naxnu anagana ma nihin bimasbuuqiina kuwii la cajzi gelinayo laga hormarayo ma nihin halkan marka rabbi wuxuu ku dhaartay falaa uqsimu birabbi almashaariqi walmagaarib almashaariq waa la jamciyey mashaariqda waxaa loo jamcinayaa mashaariqu nujuum iyo mashaariqu shamsi iyo mashaariqu alqamar magaaribu shamsi iyo magaaribu alqamar dhinaca in laga jamciyo waa dhici kartaa waxaa kaloo la yidhaahdaa mashaariqu shamsi iyo magaaribu shamsi unbaa laga wadaaye qoraxda ayaa sanadka markay soo baxayso hadba gees ayay kasoo baxaysaa mar dhexdaas bay ku aadantahay mar geeskaasoo kaley ku aadaysaa mar geeskan bay kasoo baxaysaa mashaariqdii baa marka sidaa bi hada alictibaar baa loo jamciyey falaa uqsimu waan dhaaranayaa birabbi lmashaariqi baan ku dhaaranayaa mashaariqdii rabbigeed yacnii qorax soo baxyaalo rabbigii walmagaaribi qorax dhacyaalo rabbigii baan ku dhaaranayaa rabbigii qorax dhacyaalkaas abuuray innaa anagu laqaadiruuna kuwii karo ee awoodaan nahay maxaan awoodnaana calaa an nubadila inaan bedelno ay calaa an nubadilahum iyaga inaan bedelno khayran wax ka khayr badan aanu ku bedelno minhum iyaga ka khayr badan laba macnaa ku jirta aayadan si fiican u fiiri macnaha koowaad waxaa laga wadaa calaa an nubadila dawaatahum iyaga daatadoodan hadda adduunyada inaan intaan bedelno oo aan ku bedelno khayran min khalqihim abuuritaankoodan hadda mid ka fiican aan kusoo bedelno oo aan aakhiro marka ula imaano meeshaa marka waxay ka dhigan tahay waxaan awoodnaa inaan soo bixinno qubuurtooda intaan kasoo bixinon aakhiro keenno weliba marka aan aakhiro keenayno ayagoo ka fiican sida ay hadda yihiin aan aakhiro keenaynaa waay taasaan awoodnaa oo say uga fiicnaanayaan waxay uga fiicnaanayaan nolo hab abuuritaankoodan adduunyada wuxuu waafaqayaa caalamu caalamu tagayuraaday ku jiraan hadda adduunka marka la joogo waa isbedelayaan meel oo waxaa weeyaan daarulfanaa oo laga guuraayo xagga laakiin abuuritaankooda aakhiro waxaa laga dhigayaa abuuritaan munaasab u ah licaalami alkhuluud licaalam alkhuluud caalam lagu waarayo abuuritaan u munaasab ah oo kan ka fiican oo iyagii isla iyagii abaan keeni karnaa waay qiyaamaha tafsiir sidaas waay kan kale ee labaad waxa uu yahay calaa an nubadila khayran minhum waxaan awoodnaa inaan iyagii inta adduunyadan ka kaxayno adduunyadii aan keenno kuwa ka khayr badanoo ilaahay rumeeyo khayr badnaanta marka xagga iimaankay markaa u laabane labadaas macnaa ku jira halkan marka wamaa naxnu anagu manihim bimasbuuqiina kuwa laga hormaraya fadarhum iskaga tag fadar ka tag hum iyaga ka tag iskaga tagoo iska daa yakhuuduu hadda baasheen baatilka iyo waxa ay ku jiraan ha iska dhex dabaasheen wayalcabuu ha ciyaareen xataa intii yulaaquuh yacni lala kulansiinayo yowmahum maalinkooda alladii maalinka oo yuucaduuna loo yaboohay ilaa markaa ay la kulmayaan oo lala kulansiinayo maalintoodii loo yaboohay yowma maalin ilaa lala kulansiinayo iska iskaga tagsidooda yakhrujuuna ay soo baxayaan min alajdaadi qubuurihi xaggooda ay kasoo baxayaan siraacan musriciina xaal ay yihiin iyagoo degdegayo kaanahum xaal ay la too yihiin yuufiduuna inay usoo rucleynayaan ilaa nusubin shay la taagay xaggiisa kaanahum waaba iyaga oo yuufiduuna rucleynayo soo ordaayo ilaa nusubin shay la taagay ilaa nusubin waa la akriyay ilaa man ilaa nasbinna waa la akriyay ay mansuubin shay la taagay shayga la taagay marka waa maxay daaciga u dhawaaqayo u qaylinayo ayay kulligood soo wada qaabilayeen yowma-idin yatabicuuna addaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu lilraxmani falaa tasmacu ilaa hamsa meeshaa marka malaggaa u yeeraya xaggay xagga u dhaafi maayaan si toos ah isaga unbay soo abbaarayaan adduunyada marka la joogo dadka marka la tartansiinayo maro iyo waxbaa saas loogu dhigaan waa soo ordayaan qofkii maradaas usoo hormaro kulligood hal meelay soo tiigsanayaan marka qiyaamaha marka dadka meesha laga waco oo daaciga alle oo uga yeerayo ayay kulligood usoo ordayaan sida dad tartan ku jiroo kale tacbiirku marka sidaas weya yowma maalin ilaahay kala kulmayaan iskaga tagay yacnii yakhrujuuna fadarhum yakhuuduu wayalcabuu xataa yulaaquu yowmahum intay kala kulmayaan yowma maalin ay la kulmayaan yakhrujuuna ay soo baxayaan min alajdaadi qubuurihii xaggooda ay kasoo baxayaan siraacan musriciina iyagoo degdegaya kuwa degdegaya ah kaanahum sidii iyaga oo yufiduuna ordayo oo shagaxlaynayo ilaa nusubin u ordaayo yacnii shay la taagay ay ilaa mansuubin khaashicatan xaal ay tahay ay dullaysan tahay khaashicatan xaal ay dullaysan tahay absaaruhum aragyadooda tarhaqu waxaa daboolaya hum iyaga dillatun dulli ayaa daboolayo yani aragyadoodii waa hogan tahay tarhaquhum waxaa daboolaya iyaga dillatun baa daboolayo dulli dalika kaagaasi alyawmu maalinkii waayo aladii maalinka oo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna in loo yaboohayey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi